dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacadaad iyo aqal sano ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kalabe waxaan u wanaagsanayeen howdeedii kalena khiyaartaan dhegeysataa caawa waa habeen khamiis ah jimco ay soo gelayso siddeed iyo labaatanka bisha maarso laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan oo caawa kusoo qaadi doono barnaamijkeenna waxaa ka mid noqon doono baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dooday cutubka ugu dambeeyey oo ka mid ah afarta cutub ee ugu horeeyay wax ka beddelka dastuurka dalka waxaan idiin soo gudbin doonaa kulankii baarlamaanka ee maanta khudbado laga jeediyey iyo sidoo kale xisb iyo marka hore laba ahaa oo hadda wax ka beddel lagu sameeyey waxaan idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka oo fadhigii baarlamaanka maanta ka hor akhriyay wax ka beddelka dastuurka dalka iyo sida loo qaatay aragtiyada qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waan idinla wadaagi doonaa qodobada kale aan soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo howlgallo ballaaran ka sameeyey aagga degmada doobley iyo howlgalladaas iyo halkay sida gaarka kaga dhaceynayeen oo caawa barnaamijkeenna kusoo qaadi doonaa macluumadyada kale aan idinla wadaagi doono barnaamijkeenna aad ku dhegeysan doontaan haddii rabweynuhu idmo waxaa ka mid noqon doono maxkamadda gobolka galgaduud oo xukun dila ku fulisay cabdixakiim axmed cigaal oo magaalada cabud waaq saddex iyo tobankii bishan ku dilay allah u naxariistay weriye cabdikariin axmed bulxan waxaan idinla wadaagi doonaa macluumaad la xiriira ee dilkaasi lagu fuliyey ee guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan waxa uu kulan uu la qaatay maamulka iyo saraakiisha ammaanka ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee soomaaliya warar dheeraad ayaa idinkaga heena oo aad barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan haddii rabweyne uu idmo macluumadyadaasi wixii nagu soo kordha ayaa dhegeysan doontaan haddii ee, rabbi laga helo waa farsamadii cabdiwahab cabdulqaadir xasan aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cusmaan indhowe mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
war kaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa isajigan ayaa laga rabaa
dhegeystayaal ismaqal wacan wanaagsan ayaan idinleenahay meel waa joogtaan raadiyo dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaa muujada hirka dherkeedu ee kuwiyo sagaashan iyo bixshan megahertes fm kaas oo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale fm ku gaaro meel walba waa joogtaan waxaan idinleenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga ayaana caawa u gudageli doonaa waxaanu ka bilaabi doonaa wararka la xiriira fadhigii baarlamaanka ee maanta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyey ka doodista wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya waxaana la filayaa in sabtida xildhibaanadu ay u codeeyaan wax kabeddelka dastuurka lagu sameeyey cutubka afaraad ee dastuurka kumeelgaarka oo muran xoogan uu ka taagnaa qodobada qaar ayaa isbeddel lagu sameeyey waxaana la kordhiyey tirada xisbiyada qaran oo markii hore ahaa laba xisbi balse hadda laga dhigay ilaa iyo saddex xisbi waxaa sidoo kale cutubkan lagu caddeeyey in madaxweynuhu uu ku imaan doono doorasho dadweyne waxaana uu madaxweynuhu markaasi ee la doorto uu awood u yeelan doonaa inuu magacaabo ra-iisul wasaaraha sidoo kaletana uu xilka ka qaadi karo cutubka afaraad ee dastuurka ayaa sidoo kale lagu caddeeyey in muddada xilhaynta madaxweynaha la doorto ee soomaaliya ee noqon doonto shan sano halka markii hore ay ahayd afar sano madaxweynaha soomaaliya ayaa si weyn uga ololeynayo wax ka beddelka dastuurka kumeelgaarka ah arrintaasi iyada oo ay ka soo horjeedaan qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka oo markaasi ay ku jiraan eh, maamulka puntland iyo mas-uuliyiin hore Eh, kulankii baarlamaanka ee maanta waxaa hortegay gudoomiyaha guddiga dib u eegista iyo la socodka ee wax ka beddelka dastuurka dalka waxaana gudoomiyaha guddiga uu baarlamaanku la wadaagay qodobada wax laga beddelay iyo sida loo qaatay araahda ay soo jeediyeen qaar ka mid ah ee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waa kan abuukaate burhaan aadan cumar oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka oo arrimahaasi ka hadlaya
mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn noo ah maantay siduu gudoomiye xuseen iidow uu sheegay in talooyinkii iyo aragtiyihii eh, iyo soo jeedamihii xildhibaanada labada aqal si mug leh loogu soo dhafay eh, nuqulka kama dambaysta ah in horyaalla oo nuqulkan ah Eh, nuqulkan marka dhammaan waxa ku yaalla wuxuu isbarbardhigayaa saad aragteenba asalkii dastuurka soo jeedintii la soo jeediyey iyo sidoo kale nuqulka kama dambaysta ahaa ayuu isbandhigayaa sidoo kale buwaagtan waxaa ku yaalla intaan hadalka u gelin waa halkan buug buugtan afarta ah cutub kasta waxaa ku yaalla oo taariikh ahaanna u haraya xildhibaan kasta oo hadal halkan ka jeediyey baa halkan ku yaalla xildhibaan kasta iyo magaciisa iyo kulamadii la galay oo dhan iyo aragtiduu halkaa uu ka dhiibtay oo dhan baa halkan ku yaalla cutubyada iyagoo waxaa la soo qaatay iyadoo video u yahay odhiana waa la hayaa iyo diiwaan gashan laakiin buugtan inii qaybiyey waa hadal qoraalladii oo runtii beri ka maalin u noqon doonta dhaxal u hara ummadda soomaaliyeed si loo fahmo macnaha ku jira doodaha qodobada ee ee halkan xildhibaanadu ka- ka dhiibteen waxaan rabaa marka si horey maalmihii hore oo dhan waxaan u arkaynay in la diiwaan gashay oo aad aragtaan hadda in qoraalladii oo dhan ba aad haysataan maantay oo eh, mataqaanaa la qaybiye nuqulka madambaysta ahaa sidoo kale waxaad aragtay in la diiwaan geliyey oo mataqaana online lagu diiwaan geliyay hore baan u aragnay laakiin maanta waxaan rabaa inaan dul istaago siduu gudoomiye xuseen iduu sheegayey habka loogu dhafay aragtiyadii aad keenteen oo halkaa taalla oo aad haysataan ma waxaan ugu dhafnay aragti annaga xaggayga ka timid baa keliya oo jeclaysi ah mise waxaan ugu dhafnay hab taxliil ah oo analysis ah oo lafagurid ah baan ugu dhafnay marka waxaan rabaa doodaddii halkan ka socotay waxaa garab socota iyadana la tashiyo kala duwan baa garab socotay intaasoo dhan waxaa la isugu keenay halkan baa la isugu keenay marka waxaan rabaa barsationkan kooban oo dhowrka qodob ka kooban inaan aragno eh, saddexda aragti oo lagu soo dhafay xildhibaanada la tashiyada doodoodii iyo nuxurkii ka soo baxay oo dhan sidoo kale la tashiyadii dadweynaha oo aad arki doontaan qayb ka mid ah oo ayadana waafaqaysa waa arki doonaa sida loogu soo dhafayey sidoo kale la tashiyadii hay-adaha dowladda oo kale marka waxaan rabaa inaan dul istaago talooyinka xildhibaanada muddadii la soo dhaafay oo marxaladda labaad lagu jiray sidii loo soo koobay cutubka koowaad oo kale waxaa hadlay oo ka qayb qaatay toddobaatan iyo kow xildhibaan waxaana iyo sanatarada oo ah afar iyo toban xildhibaan ee af- sagaal qodob buuna ka koobnaa afar kulan oo kala duwan saddex baa loo qorshay afar kulan afar kulan oo kala duwanna way la socotay waa waxaad haysataan waa hadal qoraalkeeda cutubka labaadna sidaasoo kale waxaa ku dhafan hadal qoraalladii oo aad haysataan oo afar kulan ah ayadana baa ku jira waxaan laga dhiibtay oo kale konton iyo lix aragti bay xildhibaanadu ka dhiibteen qo- cutubkan konton iyo lix aragti sidaan ugu dhafnay iyo sidaan u lafagurnayna waad arki doontaan cutubka saddexaad laba boqol maadaama uu koobnaa laba kulan buu ahaa laba boqol iyo toddoba aragti ayaa ku jirta oo xildhibaanadu ka dhiibteen Ee, cutubka afaraad oo cutubka u dambeeyahana shan boqol iyo afar aragti bay xildhibaanadu ka soo gudbisteen Ee, af- wuxuuna ahaa lix kulan cutubkaas waana koobnaa laakiin cutub wuxuu ahaa wada cusub inta badan cusub yihiin marka xildhibaanadu waxay dul istaageen runtii ee, soo jeedintii la soo gudbiyey oo nuxur wax ku ool ah oo sidii mataqaan natiijadii kasoo baxdana uu sheegay laakiin hadda waxaan dul istaagi doonaa si kooban dooda intii socotay lix iyo toban kulan ayaa dhacay saddex boqol iyo lix xildhibaan macnaheedu waxay ka dhigan tahay afarta cutubba ama kulamadaas lix iyo tobanka kulanba xildhibaana istaagayay oo aragtida ka dhiibanayay marka almost saddex boqol iyo lix xildhibaan oo labada aqal ka tirsan ayaa aragti ka dhibtay kun iyo todoba boqol iyo labaatan iyo afar aragti ka badanna waa laga dhiibtay xildhibaanadu waa ka dhiibteen muddadii dooda socotay kun iyo todoba boqol labaatan iyo afar aragti marka intaas koobnaan ahaan waa aragtiyihii xildhibaanadu ay mataqaanaa ay soo dhiibteen iyo waxyaalihii lasoo koobay si ay u caddaato in hab saxa loo maray waxaan marnay habkan oo ah in la diiwaan geliyo marka hore xogtiina la diiwaan xogtiina eh, online ahaan barnaamijkan casriga ayaa noo sahlay runtii waqtigii aan haysanay qayb weyn ka ciyaaray inuu noo sahlo inuu taxliiliyo waan arki doontaan waxaa la diyaariyey sidoo kale xildhibaanka nuqollada aad haysataan aragti dheer buu dhiibto xildhibaanku toban dag uu hadlaya waxaan sheegnay qodob kasta nuxurku ka dhiibtay xildhibaanku nuxur ahaan si loo helo natiijo saxa baan soo koobnay oo iyadan la qabtay waxaa la qeybiyey sidoo kale aragtiyihii kala duwan oo kun iyo toddoba boqol ahaaba mawaadiic loo kala qeybshay oo arki doonno waxaa kadib la sameeyey cabir qofkan ma wuxuu soo jeediyey hala tiro ma wuxuu noq- ha- soo jeediyey asalkii ha loo noqdo ma wuxuu soo jeediyey aragti cusub cabiradaasaa meesha keenay haddii aragtidu ay jirtana waxaan samaynaynay in aragtida maalan tirada xisbiyada oo kale waxaan samaynaynay ma qofkan wuxuu soo jeediyay laba xisbi ma saddex xisbi ma threshold saasaan aragtidaasna cabirkaasna waa lasii samaynayay kadib waxaa soo baxaysa markaas systemku uu taxliilinaya toos u taxliilinayay in warbixin saxa oo ku saabsan mataqaanaa natiijada inay timaado Eh, miisaal ahaan oo kale systemka waa ka geli doonaa laakiin aragtidan oo kale cutubka koowaad qodobkiisa koowaad lixdan iyo siddeed aragti ayaa laga dhiibtay aragtiyihii iyo cabirkoodana waa sidan oo ah islaamka oo kale gaar ahaan waxaa laga dhiibtay aragti aragti kale asal celin kaabid soo jeedin iyo toosin in saxiitaan lagu sameeyey arrimahaas oo kale marka cabirkuna geeskan buu ku yaallaa taxliilka natiijada soo baxaysana halkaas ku taalla intaas waxay ahayd guud ahaan aragtida mataqaanaa talooyinka xildhibaanada laga aruuriya sidoo kale la tashiyada kala duwan baa la sameeyey oo qaarna bulshada rayidka lala sameeyey qaarna dowlad goboleedyada halkan baarlamaanadoodii iyo guddoonkoodii halkan lagu casumo aan kala kulannay intii doodu socotay waxaa laga dhiibtay sidoo kale si online ah baa looga soo dhiibtay toddoba kun iyo toddoba iyo afar boqol iyo toddobaatan xildhiba muda- waxaan leeyahay muwaadin ayaa aragti soo dhiibtay muddo kooban bay socotay to- sideed casho ah sideedda casho toddoba kun afar boqol todobaatan muwaadin soomaaliyeed baa aragti ka dhiibtay cutubyadan su-aalihii la weydiiyeyna natiijadooda waxaan saan ugu barbardhigaynayna hadda waa arki doonaa tan aragtida xildhibaanada waxaa su-aalahaas qayb ka ahaa oo booqday oo akhriyey oo fahmay laba boqol toban iyo saddex kun oo muwaadin soomaaliyeed in ka badan ayaa mataqaanaa sameeyey si kooban taxliilka natiijada lagu soo dhafay haddaan soo koobo halkan waxaa ku yaalla saddex natiijo natiijada dooda xildhibaanada oo asal ah oo iyada tan la qaadanaya mar kasta ay ahayd oo aan mataqaanaa natiijada la tashiyada dadweynaha sidoo kale natiijada la tashiyada hay-adaha dowladda oo mataqaanaa la- iyadana la sameeyey halkaa waxaa ka soo baxaysa natiijooyinka markaan soo aruurino oo cabir ahaan u helno waxaa soo baxaysay in lagu- sidii loogu dari lahaa natiijada nuqulka kama dambaystaha oo aad helayseen halkaasna waxaan diyaarinay nuqulka kama dambaystaha oo aad hadda haysataan iyadoo saddexdaa natiijo laisbarbardhigay haddii tusaale kooban aan ka bixiyo islaamka oo kale xildhibaanadu waxay soo jeediyeen intooda badan barsentiij ahaanna waa arki doonaa islaamku waa diinta dalka dadka iyo dowladda ayay soo jeediyeen tusaale ahaan taasi soo jeediyeen dadweynihii la weydiiyey barsentageka ugu badan waa arki doonaa iyadana waxay soo jeediyeen islaamku waa diinta dalka dadka iyo dowladda ay soo jeediyeen bulshadii iyo heerihii kale la duwe- la weydiiyeyna waxay soo jeedeen taas barsentageka ugu badan inay taas la qaato taasaa hadda lagu soo qoray misaal ahaan waxa weeyaan taasaa lagu soo qoray nuqulka hadda aad haysataan markii iswaafaqday natiijooyinkaas haddii iswaafaqi weedo waxaan qaadanaynay natiijada xildhibaanada la tashiyadoodan qaadanaynay Eh, tusaale ahaan systemku wuxuu taxliiliyey inta qof oo xildhibaanada ee mataqaana aragti ka dhibatay oo tiri mataqan islaamka waa diinta dalka iyo dowladda boqolkiiba siddeetan iyo afar aragtidii laga dhiibtay waxay soo jeediyeen in sidaa laga dhigo oo laisku daro dalka iyo dadka iyo dowladda laisku daro inkastoo aragtiyo kale ay jireen oo leh dalka ha loo daayo qaar kalena ay leeyihiin dowladda keliya ha laga dhigo aragtida laakiin saasaa loo baana- badnaa Eh, waxaan intaa kadib sameynay nuqulkama dambaysta ahaa oo aad haysataan Tisa- waa soo ko- waa soo koobayey nuqulkama dambaysta ahaa oo aad haysataan baa la diyaariyey systemka haddaan hal wax ku noqdo guud ahaan sida xildhibaan u aragtidan aad u aragtaa natiijadan inay tahay natiijada saxda ahaa oo halkan loogu soo dhoofay isan ahayn aragti guddiga madax bannaan uu leeyahay ama guddiga la socodka uu leeyahay bal- balse ka turjumaysa aragtidii saxda ahayd cutubka koowaad oo kale markii aad ku dhufatid mowduuca la rabo oo kootada haweenka oo kale maala haddaan soo qaato oo kale ama jinsiyadda ama jinsiyad oo kale total ahaan konton iyo laba xildhibaan ayaa aragti ka dhibatay intooda badanna waxay soo jeedinayeen in asalkii loo noqdo ama kaabid iyo kudaris waa la socotaan faqra oo hadda lagu soo daraa jirta oo ahayd qodob- eh, qodobka sideedaad faqradiisa afraad xildhibaanadu asal ahaan ha loo noqdo asalkii oo la- marka hore aan tirtirnay ayaa ku jirtay marka gebi ahaanba cutubyada kalena haddaad soo eegtid oo sidaasoo kale ayaa waxay keenaysaa dhammaan natiijooyinkii oo taxliil ku saabs- ku saabsan cutubka afraad oo kale haddaan soo doorto shan boqol iyo afartii aragti oo laga dhiibtay guud ahaan marka isbeddelka ugu badan oo ku yimid waxay ahayd in mataqaanaa xildhibaanadu aragti cusub ay ku soo kordhiyeen aragtidii hore aan ugu keennay aragti aan ahayn bay soo kordhiyeen taasoo ah hadda guddoomiye xuseen iyadow uu halkan ka akhriyey oo ay ka turjumaysa mataqaanaa ee, doodii iyo xildhibaanada aragtidooda ay ka soo dhiibteen mudane guddoomiye halkaas aan kusoo koobaya aad baa umahadsantihin wasalaamu calaykum raxmatullah wabarakaatu
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahabshiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
haddaan ku waramo bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habkaiyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bankiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bankiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
warshada isbuunyada ee Dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa anigii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dushacsan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada Dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawaa dalkeena ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodariyada duwaa dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaasheed dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid Dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodoriyada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoriyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waa baraaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix shirkadda caalamiga hormuud 4g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud 4g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
aryaa marjaale
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho eeyada la socodsiinaya nabadgelyo